barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeenna v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin sabti ah saddexda bisha agost sanadka labada kun sagaal iyo tobanka saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada waxaa idinla socodsiinaya cabdulqaadir maxamed mursal iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aan idinkugu hayno idaacaddeenana waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aan ku eegi doonno caqabadaha ka hor yimaada dhallinyarada marka ay dhammeeyaan dugsiga sare
qorshaha dhallinyaradu waa laba baleyn marka la eego arday markuu iskuulka dugsiga sare dhammeeyo waxaa baleynkiisu yahay inuu jaamacad dhigto ardayna markuu imtixaanka fadhiyo wuxuu qoranayaa waxaan u socdaa yurub ardaygan baleynkiisu jaamacaddu ardaygaasi waa arday doonaya inuu heer gaadho kan kalena wuxuu doonayaa tahriib iyo inuu wakhtiga iska lum heesta maantana waa
ciyaarihii oo ay ka mid yihiin manchester united oo heshiis la gaartay kooxda leicester city oo ay kagala wareegayso harry maguire iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida
golaha milatariga talada haya ee suudaan iyo hogaamiyeyaasha kacdoonka ayaa maanta ku dhawaaqay inay gaareen heshiis dhigaya in la dhiso dowlad kumeel gaar ah oo muddo saddex sano ah waddanka xukumi doonta kadibna talada ku wareejin doonta dowlad rayid ah wakiilka midooda afrika u qaabilsanaa wadaxaajoodka ee labada dhinac ninka la yidhaahdo maxamed xasan lebat ayaa heshiiska kaga dhawaaqay magaalada khartuum sarkaalkan ayaa sheegay in labada dhinac ay si buuxda ay u ayideen heshiiska balse ma uusan bixin faahfaahin intaasi dheer wadahadallada ayaa sii socon doona ilaa laga soo gabagabeynayo heshiiska heshiiskan lagu soo dhisayo dowladda kumeel gaarka ah ayaa la filayaa inuu soo afjaro dibadbaxyada ka dhanka ahaa xukunka milatariga kaas oo kasoo bilowday kacdoonkii lagu riday madaxweynihii hore ee dalkaasi cumar xasan al bashiir kaas oo dalka suudan ka bilowday koob iyo tobankii abril ee sanadkan
ergooyinka kala matalaya maraykanka iyo taalibaan ayaa wareegga sideedaad ee wadaxaajoodyada nabadeed ay uga bilaabanayaan caasimadda dalka qatar ee dooxa sabtida maanta ah mas-uuliyiinta ayaa sheegay in wareeggan sideedaad ee wadahadallada uu noqonayo kii ugu muhiimsanaa ee wadaxaajoodka nabadda oo ujeeddadoodu tahay in lasoo afmeero dagaal siddeed iyo toban sano ka socda dalka afghanistan suheel shaaheen oo u hadlay ergada u matalaysa wadaxaajoodka taalibaan ayaa horaantii toddobaadkan u sheegay v o a in labada dhinac ay u shaqeeyeen si adag ku dhowaad hal sano oo wadahadallo ah iyo inuu dhammaad ku dhow yahay qabiqoraal ay isla soo saareen oo diiradda lagu saarayo dhammaan waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee laga wada hadlay qoraalka qabyada ayaa tilmaamaya in labada dhinac ay ku heshiiyeen in ciidamada maraykanka ay ka baxaan afghanistan iyagoo ku bedelanaya damaanad qaad ay kooxda taalibaan ku damaanad qaadayso in dhulka afghanistan gaar ahaan qeybta ay maamusho taalibaan aysan noqonin meel argagixisadu ay galaangal ku yeelato sida uu sheegay shaaheen isagoo aan faahfaahin ku darin
warkaasina waxaad kala socoteen voice of america washington duhur wanaagsan dhegeystayaal haatana kusoo dhawaada barnaamijka madasha dhallinyarada waxaa magaalada laascaanood kusoo diyaariyey wariyaheenna cabdikariim olol
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeenni madasha dhallinyarada barnaamijkeenna madasha ayayna waxaynu ku eegi doonaa doorka dhallinyarada xilliga ay fasaxyada galaan jaamacadaha iyo sekondariyadana ay dhammeeyaan fursadaha iyo waxyaabaha ay ka shaqeeyaan waxaana madasha barnaamijkana nagala qayb qaadan doona axmed cabdilaahi cali samsam maxamed jaamac saalim cabdirashiid daahir kusoo dhowaada barnaamijka madasha bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa axmed cabdilaahi cali aada iyo aad baan salaamayaa bahda v o a cabdikariin olol barnaamijkan aad baan usoo dhaweynayaa waan ku dhowahay barnaamijkan su-aasha ah caqabadaha ka hor yimaada dhalinyarada markay jaamaca fasaxayiin xilliga jaamacadaha iyo xilliga iskuullada haddaan laba u kala qaadno way kala duwan yihiin jaamacadaha iyo iskuulladu haddaan ku horreya marka dhinaca iskuullada iskuullada ardaydu waxay qabtaan xilliga fasaxyada waxaa u yimaada waxay een, waxyaaba la yihahdo inay himilooyin ka- kasii fakeraan sidii jaamacada ay u heli lahaayeen qaarnaba ay shaqooyin u doonan lahaayeen een, qaarna waxay waba noqdaan darabooda halkaasi ku hadhaan oo inta kuwaan tayadoodu ficlayn marka hore een, ma sii wadaanba waxbarashada kuwa badan waxa laga yaaba inay hadhaan qaarkood waxaa laga yaabaa inay iyagu xilligaa ay ku jiraan fasaxa ay ka fekeraan sidii ay u heli lahaayeen jaamacado een, tayo leh een, waxay sameeyeen ardayda qaarkood dadku isku wada mid maaha waxaa jira xitaa qaar danyaro oo markaa een, haddii secondarygii uu ka baxo isagu markaa isku daya inuu shaqo iyo jaamacadda sugu heli lahaa een, raadiye qaarna waxay sameeyaan jaamacadihii unbay ka- si ay u kala dooran lahaayeen ama, een, tayadooda ay kasii fekeraan aan kugu soo noqda axmed adigoo aad iyo aad u mahadsan Een, samson maxamed jaamac adigu waxaad ka mid tahay macalimiinta dugsiyada sare ee gobolka sool wax ka dhiga waxaan had iyo jeer la sheegaa in een, waxay qabtaan dhalinyaradu xilligaas si- si weyn ay dadku uga hadlaan oo dhibaatada tahriibka iyo camal la-aanta iyo waxaasi soo bataan bal ka waran aragti ahaan waxaad sileeda way qaban karayaan markay dugsiyada iyo soo dhameeyaan imtixaanaad ka dhameeyaan maadaama aad khibrad badan u tahay macalimiinta gobolkan aad ka mid tahay bismillahi raxmaan raxiim Een, waad mahadsantahay cabdikariim waan dhowahay waana ku dhawahay barnaamijka Ee, waana salaamaya dhammaan bahda v o a iyo adigoo ah cabdikariim nolol Een, haddii koley laba u kala qaa- loo kala qaadayaa midna waa ard qof ka baxay secondary oo kale qofka secondary-ga ka baxay inta badan ee, waxay ku xidhan tahay shakhsiyadiisa oo qof ee, tusaale ahaan sha- xirfad shaqo raadsan kara ama qof markii uu muddo meeshii marmaro oo een, ay niyadiisa kusoo dhacayso arweed bay iska tahriibtaa ama ay kusoo dhacayso shaqo meel yaroo hoose ka bilaabaya ama shaqo ka bilaabaya waxa loo yaqaano een, goobo kale oo ganacsi oo kale ama iskuulada hadduu sekondar ka baxay dugsi dhexe oo kale ama een, ama haddii uu dugsi dhexe ka baxay oo kale wuxuu isu sii diyaarinayaa secondary laga yaabaa kuwa ugu fursadaha fiican inay yihiin kuwaas iyo bareefado inay sii galaan oo luuqadaha iska sii dhisaanoo qolyahaas iyagu ciyaalka yar markay secondary soo aadayaan iyagu niyad ahaan waxaad moodaa inay jiil cusub nolol cusub oo kala gelayaano aad bay isu sii dhisaan qolyahan kale ee waxa loo yaqaano sekondariyada ka baxaana qolyo waxay isu diyaarinayaan sidii ay u heli lahaayeen jaamacad qolyo waxay isku diyaarinayaan sidii ay u heli lahaayeen shaqo fiican qolyana waxay isku diyaarinayaan sidii ay u heli lahaayeen dee balaanka ay ku tahriibi lahaayeen bayba sii qorsheynayaanba Een, marka waxay noqonaysaa in dhalinyaradii qorshihii uu iskaga dhex yaacsan yahay oo qorshihii uu adag yahay waxna aysan meel oolin bay markaa noqonaysaa inta badan haa waxay noqonaysaa qofku dee wuu iska daalaa dhacaynaya haddaysan wax qorsho ah oo balaanay jirin jaamacadaha oo kale marka ja- ardayga la gelinayo fresherka waxaa jira marka uu qofku isqorayo jaamacaduhu ay leeyihiin intooda badani eh, xafiis la yirahdo consultanty oo la talin ah oo inta badan lagala taliyo tusaale ahaan qofbaa wuxuuba ku fiican yahay waxa loo yaqaano sayniska laakiin ma fadhido maskaxdiisii Een, marka waxaa ku fiican boqolkiiba boqol ardayda markay isku yaaca uu jiro in loo sameeyo la talin xagga faamiliga xagga waalidka iyo xagga saaxiibo fiican haddii uu Een, sidoo kale saalim cabdirashiid daahir Een, saalim een, bal fursadaasi dhalinyarada waxyaabaha ka hortaagan baad is leedahay inay noqdaan dad een, wax u qorshaysan yihiin ama qorsho leh maxay tahayna bismi illaahi raxmaani raxiim cabdikariin iyo bahda v o a waad mahadsantihiin waanu kusoo dhowaahay qorshaha dhallinyaradu waa laba baleyn marka la eego arday markuu iskuulka dugsiga sare dhammeeyo waxaa baleenkiisu yahay inuu jaamacad dhigto ardayna markuu imtixaanka fadhiyo wuxuu ku odhanayaa waxaan u socdaa yurub wax imtixaanka faa'iidaya ma hayo ardaygan baleenkiisu jaamacaddu markuu een, iskuulka dhammeeyo oo ja- baleenkiisu yahay inuu jaamacadda dhigto ardaygaasi waa arday een, doonaya inuu heer gaadho kan kalena wuxuu doonayaa tahriib iyo inuu waqtiga iska lumayo markaan eego anigu ardayda siiba markaan dhex galo aan aan eego waxaad arkaysaa arday ka mid ah ardayda ugu xariifsan oo markuu dee waayo wax barasho oo isagu aadaya badda li badda yaman haddeerna meel xun bay maraysaayo yaman buu marayaa xaalado ma- adag buu sii marayaa kanna waa mid een, waxaa jirta arday kaloo isna waxbarasho een, tay ku hooseeya oo isna hadhow waxbarasho dibadeed helaya halkaasna aqoontiisa ay ku baaba'ayso marka ma la oran karayaa in dhalinyaradu een, uma cadda ama lama garanayo waxa shaqooyinkoodu ay noqon doonaan iyo waxay dooranayaan Een, taasi waa runoo qofka bili- een, dhallinyaradu markay iskuulka waxbarashada dhiganaysa ardayna uu ku wacan yahay waxbarashada ardayna kuma wacan ardayga ku wacan waxbarashada marka waxaa la garanaya inuu baleenkiisu saxan yahay kan waxbarashada ku wacanayna wuxuu noqonayaa arday isagoo nolosha ka dhacay kale axmed cabdilaahi cali axmed waxaa laga dhawaajinaya inay noqoto een ardaydii aysan wixii u qeexnayn marka doorka in ardaydu waxyaabahay qaban lahaa in la caddeeyo ma waalidiinta ay ku xidhan tahay mise macalimiinta mise goobaha waxbarashada ay ka dhiganayaan ka dhalinyar ahaanse sidee barnaamijkaasi wax looga qaban karayaa inay noqdaan waxay ka shaqeeyaan dhalinyaradu iyo fursadaha shaqo xilliyada fasaxyada la galo jaamacadahana ay ku geli lahaayeen wixii jaamacada gelaya Een, waxyaabaha een, waxaa mudan ee, oo ay ka waajibaadkiisu tahay in lagu sheego macalimiinta iyo iskuullada inay sheegaan baa muhiima een, oo inay u cadeeyaan mowqafka caruurta iyo talooyin ay siiyaan oo la talin ay jirto wayna ogna dugsiyada sare iyo kuwa dhexe iyo jaamacadaha ba- qadankoodu maba lahaba een, dalkeenan maba laha xafiis la talineed oo qof kale kula talinaya oo ka caawinaya een, wax la yihahdo een, sidii mustaqbalkiisa u dhisi lahaa Een, waxaa kaloo jirta een, arrinta kale jirta waxaa weeyaan waxaa saameyn xoogan ku leeyana een, oo ardaygii dhiyad-sab ku keenaya oo dhexda kaga dhacay barnaamijkiisii oo dhan Een, saameynta ku- isticmaalka social mediaha sida facebook iyo whatsappka oo waxaa jiran dhalinyaro badan oo saaxiibadiis oo dibadda uga gacan haadinayo meelaha jooga ka gudbay Een, samsam adigu ma ma is leedahay een, doorka macalimiinta maadaama aad macalimo tahay een, waxyaabaha idin weydiinayaan dhalinyaradu markay iskuulka dhammaynayaan ama qorshayaashooda ma idiin sheegaana Een, horta marka ugu horeysaba dhalinyaradan wax baranaysaa qof hadafkiisa waxbarasho uu sii fog yahay wax yar baad arkaysaa Een, anigu waan arkay waan la kulmay laakiin ma tiro badnayn ardaygu tiri macalin waxaan doonaynaa mustaqbalka inaan injineer noqdo maxaan fokasan ku noqdaa maadooyinkeeban xooga saaraa Een, iyo arday kaloo igu yidhi macalin waxaan rabaa inaan caafimaadka barto oo labadaba fooman bay ahaayeen laba sano kala duwan bay laakiin ahaayeen Een, macalin waxaan rabaa inaan sayniska inaan inaan wax loo yaqaano caafimaad barto marka maxaan xooga saaraa maadooyinkeeban haddar xooga sii saaraa marka shakhsiyaad noocaasii way jiraan shakhsiyaad kale way jiraan oo markoodii hore iyagu uu ay ka go-oneyd inay wax bartaan oo dhibaato faamili oo kale oo xaafadda oo kale ah ay u sababi weydo inuu jaamacad fiican helo oo hadduu doono isagoo caafimaad ku fiicnaa oo kale inuu it magaalada ah iska diyaariyo ama taasina waa fursad dhaqaale waxaanan jirin isku xidh ka dhexeeya dhalinyaradii waxbaranaysay iyo waalidkii iyo bulshadii aqoon-yahanka ahayd ee kale sida caadiga haddii ardaygaas ardaydu ay heli lahayd een, siminaaro marmar loo qabto oo oo ummad dad badan iskugu yimaadaan oo la talin ah oo lagula taliyo way dhici way- way ar- dad badan baa badbaadi lahaa sidaa aan qabo marka isku xidh la-aan bulshada iyo waalidka iyo ilmaha ah baa kolley jirta Een, saalim waxyaabaad is leedahay dhalinyaradu w- way laayihiin maxaa ka midana fursadaha ay laayihiin maadaama aad dhalinyarada si weyn ugu warhayso oo xogtooda aad ogtahay Een, bismillaahi cabdikariin waad mahadsan tahay waxyaabahan waan isleeyahay dhalinyarada way laasan yihiin waxaa ka mid a ardaygu ma aha inuu waxbarasho keliya barto ardaygu markuu arko inuu iskuulka waxbarashadii baran kari waayo ama waxbarashadii ku adkaatay waa inuu eegaa f- meesha fursadda uu ku ba- u bannaan oo uu garan karo waxaa dhacday arday ka mid a iskuulka baa dhigan jiray fasalka saddexaad markuu form triga marayay ba ardayga waxbarashadii baa ku adkaatay maalin dambe uu yimid maamule waxaan doonayaa inaan shaqo tago kuuliga maalintii waxaa laga qaataa shan doolar markaasu wuxuu yidhi intaan meesha dhex fadhin lahaa waxba soo baran kari waa aqoontaydi waxba kordhin kari waa kuuligan aadaya maalintii si aan shanta shanta doolar u qaato waayo xirfadiisa baran waaya arday kale aan kaloo aan aan sida kalena aaminsanahay ardaygu markuu fursad waxbarasho uu iskuulka keliya inuu barta maaha waa inuu farsamo gacan bartaa waa inuu bartaa waxyaaba dhartolidda waa inuu bartaa nijaarnimada waa inuu bartaa fursadaha bannaan ayo uu kasoo bilaaba hoos laakiin ardaygu hadduu yihahdo waxbarashaan baranayaa ma noqonayso in fursad meeshaasi eh, fursadiisa ka lumaysa waayo hadduu waxbarashada afartii sano markuu soo dhammaysto hadhow waxaa dhici karta inuu jaamacaddii markuu galo waxba soo kordhin waayo laakiin markuu barto darawalnimo wuxuu laga yaaba inuu ku shaqaysto in farsamadiisaas markuu barto injineernimo eh, nijaarka oo ah eh, d- nijaarka markuu barto isna farsamadaas ku shaqaysanaya marka ardayga waxaan odhan lahaa anugu hal meel ah ku koobin waxbarashadaada laakiin fursado badan samee si waxbarashadaada ay furanta axmed een, ma is leedahay iskuullada iyo een, goobaha waxbarashada waa lagu soo kordhin lahaa xirfad waxyaabihii ay dhalinyarada ku haminayeen oo kale sida uu sheegay saalim
Een, waa lagu soo kordhin karaa waa run Een, waxaa jirta iskuulada farsamooyinka gacanta oo kale haddii la hirgeliyo een, saameyn weyn bay ku yeelanaysaa iminkana waxaa jirta meelo badan oo lagu barto farsamooyinka gacanta oo gaar ahaan hablaha oo ay ka mid yihiin waxyaabaha sida cuntada oo kale da- dawaarka waxyaabaha noocaasa oo saameyn badan ay ku yeelatay aniga laftooda waxaan arkay maalin runtii kalaas aan ku jiray oo waqtiguna waa waqti aada u kullo xilligii kaliisha ay ahayn kalaaskii oo ciriir ahaa runtii arday ka mid ah oo gabdhihii kamid ah waxay samaysatay marwaxad bay samaysay iyadoo gacantiisa ku samaysay waraaqa ka samaysay aada moona yaaba waxaan weydiiyey sababtaada ku keentay inaad warwaxadan samaysato waxay tii waxaan suuqaan ku barta waa la bartaa laba bilood baa lagu bartaa laba bilood baan soo dhameeyey oo qaabka farsamooyinka gacanta waxbarashada sida loo sameeyo bahalaha yarbad wax lagu babiiyo kale marwaxadaha yaryar waxa la yihahdo dharka sida loo tolo cuntada sida loo kariyo lix sagaal bilood baa mid walba saddex bilood ku bartay marka runtii xiisad labjir dhan baan ka gala aan ardayda ku baraarujiyay inay barnaamijka noocaas saasoo kale sameeyaan oo qofku markay dhibaatadu timaado dhibaatadu iyadaa barta xalka sida loo keeno marka haddii uu xirfadii leeyahay oo uu ku baraarugsanaan lahaa in uu markaa dhiibka jiraa uu xalin lahaa marka waxaa ka maqan xirfadii baa ka maqan
samsom is leedahay wiilasha iyo hablaha xagga u diyaargarowga fursadaha waxyaabaha ay qaban lahaayeen bal ka waran markaad maadaamaad macalimiinta ka mid tahay oo haweenna tahay sidee baad isleedahay ugu diyaargaroobayaan oo ay kuu sheegayaan gabadhu ma inay markiiba guur gasho oo la guursadaa ma ma inay jaamacadii sii wada ma inay shaqooyin fudud bilowdaa
bismillaah horta fursadaha waxbarasho in sida caadiga barigii hore iyo hadda farqi weyn baa udhexeeya haddaadba waxaad moodaa inayba helayaan gabdhuhu kuwa fursado ka duwan ka ragga oo hadda inta badan haddii shaqo caadi ah la ablay gareeyo waxaa laga yaabaa in gabadha la qaato waxaa laga yaabaa inay jiraan hay-ado wuxuun gabdhaha tartara ama ka bixiya fiiga xagga waxbarashada hadday noqoto iyo haddii ay noqoto waxa loo yaqaano waxay u sameeyaan fursado badan bay haystaan gabdhuhu oo ay kamid tahay afternoon calaaska galaasi galabtii loo galo ardayda gabdhaha sekandariyada oo kale fursado badan bay haystaan oo waxaa fiican qofku marka ugu horeyso inuu noloshiisa isagu uu sii dhiso markaa kadib dee haba haba galo guur oo kale yarheero laakiin hadday tahay xirfad gacmeed iyo haddii ay tahay waxbarashada iskuulka ee caadiga ah ee formalka ah ee tooska ah labadaba waa isku wada marka si weyn maga walaacsan tihiin inay fursadihii aada u yaryihiin dhallinyaradii soo baxayaan suuqiina loogu jiro oo tahriibtii looga sheekaynayo oo waxqabad la-aantii dhallinyaradana badan tahay oo qaar ku fakerayaan ha ha sababtu tahay waxaad arkaysaa arday laba iyo toban sano toos waxbarashaa lasoo barayay markii waxaan wax loo baranayaana waa inaad adigu naftaadana maaraysid waalidkii kugu soo tabcayeyna aada wuxuun feedbacga u samaysid ardaygii markuu laba iyo toban sano heer secondary kasoo baxo waxa keliyaha uu ka fakaraya waa tahriib inta badan boqolkiiba konton wax ka badan waxaad arkaysa ardaydii waxay wiil iyo gabadhba barigii hore ragga kaliya ka fakari jira laakiin haddeerto same baa loo noqday wiil iyo gabadh waxay ka fakarayaan inay tahriibaan taasina waa caqabad kusoo korodhay dhalinyarada soomaaliyeed meel kasta joogto wax ragga laascaanood gaar oo ah ma aha laakiin waa wax general dhibaatayna wada haysata weeyaan inagoo marayna guntiga gabagabada ee barnaamijkeena madasha dhallinyarada saalim cabdirashiid daahir waxyaabaad isleeda waa u muhiim dhallinyarada oo aad ku talinaysid oo aada soo jeedinaysa maxaa ka mid ah waxaan ku talinayaa inay xifrado badan bartaan dhallinyaradu waayo waxbarashada keliya maaha waa inay farsamooyinka qacanta bartaan dhalinyarada soomaaliyeed talaad waxaan kaloo ka talinayaa in tahriibta madashan baashan tahriibta la yihahdo wadanka ay kaska joojiyaan wadankooda kheyraad badan baa jira farsamooyin badan baa jira waayo wadan kale qani ku noqon kartaa wadan kale qani kuma noqon kartid marka taladeeda ugu koowaad waxaa weeye waxaan ardayda kula talinayaa farsamooyinka badan ha bartaan nijaarada ha bartaan farsamada kale ha bartaan iyosan baran keliya aqoonta waxbarashada keliya maaha aqoon qofku in wax kasta bartaa adduunka si aad meel heer u gaadhid axmed cabdilaahi cali waxaad mar dhoweed ka dhawaajisay gabagabada barnaamijkana oo ku jira in saameyntii baraha bulshada iyo dhallinyarada ay ku yeelatay doorashada iyo waxyaabihii ay qaban lahaayeen ku yeelatay marka maxaad ku talinaysaa waxaan ku talin lahaa runtii waxbarashadu iyadaa ah waxay bulshada bedela marka manhajka waa in laga dhigaa manhaj dhiirigelinaya dadku inay dalkooda wax kala bixi karaan ka shaqaysan karaan iyo faa-iidooyinka ay ka heli karaan dalkooda inay aaminaan oo ay ka shaqeeyaan oo weliba xirfadihiina la baro iyo qaabka ay dhulkooda una manaafacaadsan lahaayeen iyo dhibka ay leedahay oo laga baraarujiyo saameynta baraha bulshadu waayo waxaan lagu faafinaya inta badan siday wax uga jiraan iyo sida loo sheegaya waa kala duwan yihiin marka waxaan ku talin lahaa isagana in wax laga qabto bal naga hor waxyaabahaad leedahay talada aad kusoo jeedinaysa ugu muhiimsan barnaamijka gabagabadiisa anagoo joognaa oo adigu aad wax badan u warhayso oo aada og tahay deegaanka oo kale dhibaatooyin badan baa iyaga laftarkooda haysta laakiin waxay u baahan yihiin wacyigelin badan in loo sameeyo ciyaalku in badan lala sheekaysto oo dadka wax soo bartay ee macalimiinta ah ee barofesorada ah ee kale ay ciyaalka la sheekaystaan in badan oo ay iskugu yeedhaan meel iskuullado kale ugu yimaadaan oo looga sheekeeyo wax badan oo aysan ogeyn oo yurub looga sheekeeyo iyo wadamada reer galbeedka iyo waxa dhex yaalla oo looga sheekeeyo wax badan oo ay isleeyihiin hadeerto wax badan oo laisleeyahay hadeerto ay run moodayaan inaysan waxba ka jirinin in looga sheekeeyo baanqabaa dhegaystayaal waxaa halkaasi kala socoteen barnaamijkii madasha oo idinka imanaya magaalada laascaneed ee xarunta gobolka sool barnaamijkan ayaa waxaa nagala qayb qaadanayay samse maxamed jaamac iyo axmed cabdilaahi cali saalim cabdirashiid daayir oo ka mid a dhallinyarada gobolka sool waxaana toddobaadkan aan diiradda ku saaraynay fursadaha u bannaan dhallinyarada dugsiyada sare iyo jaamacadaha xilliga ay dhammaynayaan anigoo cabdikariin olol ayaa idinla socodsiinaya dhammaantay waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
aada iyo aad ayuu umahadsan yahay cabdikariim olol oo halkaasi noogu soo diyaariyay waa magaalada laascaano barnaamijka madasha dhallinyarada halkaad kala socoteen waa v o a haatanna waa xubintii ciyaaraha waxaana ila daadihinaya cabdulqaadir samakaab cabdulqaadir aan ku bilowna ee suuqa kale iibsiga ciyaartooyda warka ugu weynna wuxuu ahaa sida aan qeyb bilowgii idaacaddeenna ku sheegnay kooxda manchester united oo heshiis la gaartay ciyaaryahanka difaaca uga ciyaaro xulka ingiriiska iyo kooxda lester city harry maguire heshiiskaas maalmahan miyuu soo socday maanta un baan ka warhelna in ay ciyaaryahankaasi keeni doonto
waa mahadsantahay nuur run ahaantii manchester united aada ay u daba joogtay harry maguire inay ku soo adkeeyaan difaacooda dambe weliba haddii aan dib ugu noqonno tababare hoose murinoho ayaa aad u doonayey sanad ka hor waxyaabaha ay isku khilaafeen ama murinoho uu ka caraysnaa ayayna ahayd in loo keeni waayo daafacaas hadda manchester united waxay xaqiiqsadeen in murinoho uu saxsanaa markii uu doonayay laacibkan sidaas daraaddeedna ay dadaalkooda isugu geeyeen in ay soo iibsadaan lester city ayaa aad isugu dhijisay waxaa kula tartamaysay marka hore manchester city markii lacagta ay ka badatay ama ay gaartay toddobaatan milyan manchester city waa isaga hartay laakiin united ayaa daba taagneed ugu dambayntii marka lester waxay tiri sagaashan milyan oo pound haddii miiska aan lasoo saari waayo laacibku wuu joogayaa laacibka naftigiisa wuxuu ku qasbayay kooxda lester inay iibiyaan sababtoo ah wuxuu rabay in manchester united uu ka mid noqdo ciyaartooydeeda sidoo kale waxaa la leeyahay wuxuuba jeclaaba ama uu aaminsan yahay inuu kabtan u noqon karo xataa manchester united uuna mari doono waddadii ay mareen rio ferdinand iyo vidig oo kale marka lacagta waa siddeetan milyan oo pound hadda laakiin waxaa jiri doonto shan milyan oo gunno ah oo gadaal ka raaci doonto markii ku xirnaan doonto qaab ciyaareedkiisa hadda wuxuu noqday daaficii ugu qaalisanaa adduunyada oo la iibsado vandyg ayaa booskaasi taagnaa oo shan iyo toddobaatan milyan oo pound ay liverpool uga soo iibsatay kooxda southampton hadda isaga ayaa booska xirtay haddii aan dib taariikhda u raacno labadii kun iyo labadii rio ferdinand oo manchester united ay soo iibsatay ayaa noqday daaficii ugu qaalisanaa ay taariikhda kubadda cagta xilligaas la gato marka manchester united mar kale ayay labaysay waxa uu kusoo kordhin karo ayaa laleeyahay marka waxyaabaha uu kusoo kordhin karo waxaa ka mid ah kubadaha madaxa oo kale aad ugu fiican yahay kubad haysashada oo kale inuu maamusho kubadda markii uu haystana nin degan ayaa laleeyahay waa degan yahay wuxuuna ka qayb qaataa weerarada haddii aad xusuusato lester city iyo liverpool waxaa la dhihi karaaba waa ninka u diiday liverpool inay koob ka qaadaan sababtoo ah ciyaartii ay lester iyo liverpool yeesheen barbaraha ay ku dhammaatay waa isaga ayaa gool ka dhaliyey liverpoolna xilligaas waxay u baahneed oo keliya inay ciyaartaas bariso marka barbarahaas wuxuu kalifay in lasoo qabto liverpool oo manchester city ay ka dabtimaado su-aasha taagan ayaa ah ma u qalmaa siddeetan milyan oo bound oo dollar haddii loo bedelana ay ka badan tahay intaas ciyaaryahankan oo maaragtay difaacan uga ciyaaro xulka ingiriiska e inta badan ciyaartooyda ingiriiska ah marka la iibsanaayo oo weliba kooxaha ingiriiska laga iibsanaayo aad ayuu qiimahooda u sarreeya waxaa xusuusataa hadda ka hor liverpool in ay lacag afartan milyan ah ku iibsatay carol oo u dheeli jiray newcastle united isla xilligaas waxay keeneen liverpool suwares oo shan iyo labaatan milyan ay ku keeneen markaa fiirisid tayada suwares iyo carol waa dareemi kartaa inuu suwares aad u tayo sarreeyo laakiin carol ayaa lacag badnaa suuqii ayaa wereeray nuurow suuqii wuxuu noqday ninkii la doonaba in lacagta ugu yar oo lagu gorgorin karo ay tahay toddobaatan milyan waxaa ka garan kartaa muuse dembele cotinho morata lukaku ciyaartooydaas oo dhan lacagaha lagu iibsada markaa fiirisid iyo tayadooda waxaa la dhihi karaa yacni way kala duwan yihiin marka qofkii loo arko maanta inuu hadda wax yar wanaagsan yahay kooxda waxay rabtaa inay lacaga ka samayso waana la isbartay oo kooxii waaweynaa hadda qofkii ay doonaan si dhaqso ah uma heli karaan oo weliba kooxaha ingiriiska way sii haysan karaan ciyaartooyda waxaad dareemi kartaa harry kane oo kale muddo ayuu joogaa tottenham waa laga qaadi la-yahay ee kooxda marka dhaqaalaha ay haysato ay ku xiran tahay in ciyaartooyda ay haystaan waa taa wararka kale ee suuqa kala iibsiga waxaa ka mid ah ciyaaryahankii hore ee kooxda barcelona b s v iyo yuventus dani alves ayaa ku biiray kooxda sao paulo oo uu yaraantiisiina usoo ciyaaray ciyaaryahankan ayaa waayadanba ahaa ciyaaryahan aanan kooxaysan waana lix iyo soddon sano jir dhowaan xulka brazil ayaa isaga oo kabtan ah uu u qaaday koobkii latin america ciyaaryahankii kale ee reer brazil ee garabka dhinaca qadka dhexe ee garabka uga ciyaari jiray barcelona ciyaaryahan malcom ayaa isna ku biiray shalay kooxda zenit petersburg ee dalkaasi ruushka waxaana ay barcelona isaga iibisay lacag dhan afartan milyan oo euro wararka maantana talyaaniga waxaa ka mid ah weeraryahanka dhallinyarada ah ee kooxda yuventus musekin ayaa ku biiray kooxda everton milanna waxa ay keentay ciyaaryahan difaaca dhexe ka ciyaara oo lagu magacaabo duwarte oo ay kala soo wareegtay kooxda flamango ee dalka brazil waxaana ay ku iibsatay toban milyan oo euro dhegeystayaal wararkii ciyaaraha ac milan siyaasadeedii waxaa shaqaynaysa ahayd inay ciyaartooyda toos latin america uga keensadaan waa mahadsan tahay marar kale ayaan falanqeyn doonaa waqhtiga nagu yar heestaasina dhegeystayaal waxaa ku luuqeynaya fanaaniinta cibanuure iyo cabdiqays waa tahay heestaasi dabacsan codadka cabdi aadan qays iyo hibe maxamed hibanuura ayaan kusoo gabagabayn doonaa idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada waxaana idinla socodsiinaya cabdulqaadir samakaabi anigoo ah nuur xasan nuur dhinaca soo saaristan waxaa duhurnimadan inoo joogay saakeena markaan leeyahay waa subax ayay halkaan inoo tahay bashiir abiikar tan iyo kulan dambe sidaa iyo nabadgelyo
دمت مدلعه